فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuwaxa waraysiyada oo aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa saddex iyo tobanka bisha rabiicul awal sannadka kun afar boqollabaiyo afartanka hijiriyada oo waafaqsan sagaal iyo labaatanka bisha tobanaad sannadda laba kun iyo labaatanka qodobada caawa dhuuxa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah kolonyo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed oo weerarka miin ah lala beegsaday weerar lagu dilay saddex ruux oo ka dhacay kiniisad ku taalla waddanka faransiiska madaxweynaha faransiiska oo booqday halka uu weerarku ka dhacay faahfaahin ku aadan arrimahaas ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan insha allah qunsuliyadda faransiiska ay ku leedahay magaalada jidda ee dalka sacuudiga oo maanta martigelisay weerar lagu qaaday aqoon-yahan ku sugan dalka dibaddiisa oo ka hadlaya weerarada ku socda faransiiska iyo saamaynta ay ku yeelan karaan weeraradaasi inta uu socdo barnaamijka waxaad maqli doontaan masjid uu dhismihiisu ku baxay qarash badan oo laga furay deegaan ka tirsan gobolka gado warbixin ku saabsan qodobkaas ayaan idiinsoo gudbin doonnaa caawa dhuuxa waxaad ku maqlaysaan xalqada labaad qaybta koowaad barnaamij ay alfurqaan ka diyaarisay muhiimadda adkaarta iyo faa'iidada ay u leedahay nolosheenna ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuwaxa waraysiyada لدين عظيم هو السامي waa hagaag kolonyo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa weerar kamiin ah lala beegsaday weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhexaysa magaalada baydhabo iyo daynuunay waxaa loo dhigay ciidamo ka soo baxay baydhabo oo ka tirsan koonfur galbeed waxaana inta la xaqiijiyey lagu dhaawacay afar askari فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad dhegaysanaysaan waddanka faransiiska waxaa ka dhacay weerar lagu dilay saddex ruux iyadoona sidoo kale weerar lagu qaaday qunsuliyadda ay faransiiska ku leedahay magaalada jidda ee waddanka sacuudiga haddaba wararkaasi waxaa la socday oo inooga warramaya salmaan axmed waad mahadsan tahay dalka faransiiska waxaa maanta ka taagnaa xaalad qalqal iyo walaac aad u xoogan ee kadib markii ay dhaceen weerar keligii duulnimo ah oo lagu beegsaday muwaadiniin faransiis ah maadaama dowladda faransiiska ay meel kaga dhacday diinta islaamka ee si gaar ahna u aflagaadaysay nebiga maqaamka sare leh ee moxamed sala allahu calayhi wasalam ee gudaha faransiiska maanta waxaa ka dhacay ugu yaraan laba weerar oo keligii duulnimo ah kuwaas oo loo adeegsaday tooreeyo ee sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska ee faransiiska ee mid ka mid a weerarka waxa uu ka dhacay ee magaalada lagu magacaabo niis ee dhacda koonfurta faransiiska kaabigana ku haysa ee badda mediteraneanka ee waxaana weerarkan fuliyey ee ruux dhallinyaro ah oo muslim ah kaasoo magaciisa lagu sheegay ibraahim da-diisana lagu tilmaamay shan iyo labaatan sano jir wuxuuna keligii duulahan beegsan ee dad ee faransiis ah isagoona dilay ugu yaraan saddex ruux sida ee wararka ee ugu dambeeyey ay tilmaamayaan waxaana weerarkan keligii duulnimada sidoo kale ku dhaawacmay ee tiro ee dad ah ciidamada booliiska faransiiska ayaa gacanta ku dhigay fuliyaha weerarkan ee lagu magacaabo ibraahim waxaana baraha internetka lagu baahiyey muuqaal ee muujinaya ibraahim oo gacanta ay ku dhigayaan ciidanka faransiiska isagoo ku dhawaaqaya takbiirta taasi oo markhaatimo doonto ka dhigaysa hadafka rasmiga ah ee uu weerarka u fuliyey inuu ahaa mid ugu argudayo diinta islaamka gaar ahaan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam weerar midkaas la midoob ayaa isaguna wuxuu ka dhacay magaalo lagu magacaabo afinion oo dhacda ee koonfur bari dalka faransiiska ciidamada booliiska ayaa sheegay inay dileen ruux ay uga shakiyeen inuu fulin rabay weerar keligii dulnimaha siday hadalka u dhigeen markaad eegto warbaahinta faransiiska iyo goobaha isugu yimaadaan dadka faransiiska ee baraha bulshada waxaa dareemaysaa in qalqal iyo walaac joogto ah ay la nool yihiin muwaadiniinta faransiiska dabacanna waa midhaha qaraare ay ka dhaxleen inay u bambixeen nebiga sala allahu calayhi wasalam ee maqaamka sare leh kaasoo qofkii colaad la xirtay ay ka dhigan tahay inuu colaad la xirtay allah casa wajalla qofkii marka allah casa wajalla dagaal la galana way adag tahay in adduunkan uu ku dareemo nolol iyo deganaan iyo raaxa intaba saraakiisha booliiska faransiiska waxay ku baaqayaan in taxadar amniya la muujiyo waxaana dadka faransiiska markay wadooyinka marayaan wejiyadooda ka muuqanaya qalqal xoogan mana kusii jirto markay arkaan qof muslima hadda qof kasta oo muslima ee socda waxay ka aaminsan yihiin inuu fulin rabo weerarka geedulnimo ah ee hubka la adeegsanaya ayaana ah mid basiid ah taas oo ka dhigaysa in howlgalka qofka uu fulin raba aan xili hore lagu baraarugin maadaama ay isticmaalayaan dhalinyarada muslimiinta ee weeraradan qaadaya tooreeyo iyo mindiye ay kusoo qarsanayaan ee jeebka iyo kilida waxaa sidoo kale jira weerar keligiduulnimo ah oo la mid ah kuwa ka dhacay faransiiska kaas oo ka dhacay dhulka xarameynka weerarkan waxaa lagu qaaday qunsuliyadda ee dowladda faransiiska ay ku leedahay magaalada jidda ee uu ka arrimiyo maamulka ali sacuud waxaana la sheegay in qof dhallinyaro ah oo mindi ku hubaysan uu weeraray ciidamada ilaalada ka haya qunsuliyadda dhowr qof ayuuna halkaas ku dhaawacay markii dambena waxaa la sheegay in gacanta ay ku dhigeen ciidamada amniga ee maamulka ali sacuud maamulka ali sacuud wuxuu isku dayay inuu qaryo qadiyadan hase ahaatee waxaa ka hadlay dowladda faransiiska iyadoona wasaaradda arrimaha dibadda ee faransiiska ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay in fuliyaha weerarka ay gacanta ku dhigeen ciidanka maamulka ali sacuud waxayna maamulka ali sacuud uga mahad celiyeen sida uu juhdiga ugu bixinayo inuu ilaaliyo amniga iyo badqabka muwaadiniinta faransiiska iyo danaha faransiiska ee dhulka xarameynka uu ku leeyahay taasi oo muujinaysa in maamulkan uu qayb ka yahay ama ugu yaraanba aanu wax dhiba ku helin aflagaadada dowladda faransiiska ee u geysatay diinta islaamka waxaana la ogaa in dhowaan amiirka magaalada maka ee maamulka ali sacuud uu kulan gaar ah iyo martiqaad u sameeyey safiirka faransiiska ee dhulka xarameynka iyadoo weliba aanu kala hadlin gefka cad ee emmanuel macron oo ah madaxweynaha faransiiska uu u geystay diinta islaamka marka laga soo tago weerarada keligiiduulnimada ee dhacaya waxaa halkoodii kasii socda ololo ballaaran oo ay dadka muslimiinta qaadeen kaas oo lagu qaadacayo badeecadaha ka imaanaya dalka faransiiska ee loo iibkeeno wadamada caalamka islaamka qadiyadan waxaa soo bilaabay muslimiinta kuweyt waxaana aad u taageeray culimada diinta islaamka iyadoona dadka muslimiinta lagu baraarujiyey in qadiyadan ay u arkaan inay tahay qadiyad jihaad sidaasna ay ku ixtisaabsadaan nebigooda muxamed sal allahu caleyhi wasalamna ay uga argudaan qadiyadan waxaa aad uga cabtay dowladda faransiiska wasaaradda arrimaha dibadda ayaana war ay soo saartay waxay ku sheegtay in qadiyadan ay saameyn ku keenayso dhaqaalaha dalka faransiiska loona baahan yahay maamulada ka jira wadamada caalamka islaamka inay arrinkan ka hortagaan oo ay sheegeen siday hadalka u dhigeen inay wadaan koox xagjiriin ah waa dagaal hor leh iyo aflagaada aan loo meeldayin oo si guud loogu geysanayo dadka muslimiinta waxaana halkii dad badan ay filayeen in dowladda faransiiska ay ugu yaraan aamusto ama cudurdaar been ay la timaado ay halkeedii kasii meysaysa aflagaadada iyo meelka dhaca ay u geysanayso diinta islaamka waxaana muuqanaysa in marka dagaalkii markii hore reer galbeedku kula jireen islaamka iyo muslimiinta oo isku dayi jireen inay qariyaan una muujiyaan ama u suureeyaan inay kula jiraan dad gaar ah oo ay ula jeedaan dabcan jamaacaadka jihaadiga uu dagaalku halkaas kasoo gudbay iminkana uu marayo dagaal cad oo aan waxba laisku qarinaynin dowladda faransiiska iyo dowladaha safkeeda ku jirana ay caddaysanayaan in dadka ay la dagaalamayeen ay yihiin muslimiinta oo idil iyo diinta islaamka halka dadka muslimiinta dhankoodana looga baahan yahay markan wixii ka dambeeya sida dadka aqoon-yahanada iyo culimmadu ku baaqayaan in dagaalkooda ay caddaystaan ee walaaca dowladda faransiiska iyo siyaasiyiintooda iyo baadiriyaashooda ay muujinayaan ayaan isa soo taraya waxaana xusid mudan in baadiriga ugu weyn dalka faransiiska uu si cad ugu booriyey dadka faransiiska ah inay la dagaalamaan islaamka wuxuu sheegay haddii aanay la dagaalamin islaamka inuu qabsan doono dalka faransiiska oo idil islamarkaana caruurtooda ay diinta islaamka qaadan doonaan sidaas darteed wuxuu sheegay ama uu ku ceebiyey dadka faransiiska inay fadhiyaan waa sida hadalka u dhigay wuxuuna ugu baaqay inay fadhiga ka kacaan oo ay dagaalamaan jiritaankoodana ay difaacdaan waa sida hadal marka dagaalka ayaa sidan u cad waxaana nasiib darro ah sida aqoon-yahanada iyo culimmadu sheegayaan in dad badan oo muslimiina aanay maanta fahamsanayn xaqiiqda dagaalka soconaya halka dad badan oo ku abtirsada ama isku tilmaamay inay yihiin culimo iyo aqoon-yahano ay bannaanka la soo taagan yihiin in diinta islaamka ay beri ka tahay ee weerarada keligiiduulnimada ah ee ka dhacaya gudaha faransiiska ee loogu aargudayo nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalam keliyana loo baahan yahay in nebiga sala allahu caleyhi wasalam lagu difaaco hadal oo keliya iyagoo dabcan iska indhatiraya weerarada qorshaysanaa ee dhacay xilligii uu noolaa nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalam sharafkiisa iyo karaamadiisana loogu aargudayey sida weerarkii ay fuliyeen moxamed bin maslama iyo raggiisa ee qudha looga jaray kacb bin al ashraf iyo weeraradii la midka ee dhacay intii uu noolaa nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalam taasi oo marka muujinaysa in nebiga sala allahu caleyhi wasalam ay tahay in loogu aargudo in adduunka la dhaafiyo dadka sida cad ugu soo dhiiraday sharafkiisana meel kaga dhacay insha allah wixii wararaya kusoo kordha qadiyadan taagan iyo weerarada ka dhacaya gudaha faransiiska oo saacadba saacadda ka dambaysa laga yaabo inay sii kordhaan maadaama dadka muslimiinta gaar ahaan dhallinyarada ay markan u muuqanayaan inay gashay khiiro diineed oo ay u argudayeen nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalam wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda waan kusoo gudbin doonaa intaasi kadib waxaan waraysanay aqoon-yahan ibnu muflix oo jooga dalka dibaddiisa innagoona weydiinay su'aalo dhowr ah oo ay ka mid tahay saamaynta ay weeraradan ku reebi karaan faransiiska بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين nimankan faransiiska horta waa cadow gaamuray oo dadka muslimiinta ay leeyihiin weeyaan waa marka koowaad waa nimanka ugu gaalsan gaalada caddaanka nimanka ugu gaalsan bay ahaayeen ayaga iyo ruushka iyo taariikha soo jireen oo ayaga muslimiinta ay cadaad u qabeen baa jirta marka waxay ku khaas waxay inay mar walba khaas u yeeshaan oo ay dagaalamaan oo ay nabiga caayaan oo ay sawirro ka sameeyaan oo ay dagaalaan waxaa ku kalifahaya dhowr qodob midda koowaad islaamkii oo ay arkeen inuu wadan ku xoog badanayo oo dadka islaamka soo qaadanaya ay islaamka soo gelaya ay fara badan yihiin waa qodob qodobka labaad ee kalentay ku kalifayaan waxaa weeye islaam nacaab asala oo iy weligoodba ay lahaayeen oo weligoodba ku jiray oo nin walba oo madaxweyne ah oo waddanka madaxweyne ka noqdan oo uu muujisto uusan qarsanin waa qodobka labaad qodobka saddexaad ee kalenta iyadana ku kalifaya waxaa weeyaan kala jira waxay raadin waxay isleeyihiin inay macnaha ay aaminsan yihiin in ayagu yihiin quwadda ugu xooga badan hadda yurub marka la yidhaahdo markii yurub laga hadlayo markii laga reebo ii sheegay waddamo yar laga reebo inay inta badan iyaga yihin bay aaminsan yihin ama xagga xadaarada ugu horreya inay yihiin ayay aaminsan yihiin marka taasa waxay keenaysaa in marka mar walba nabiga sal ly slam inay aflagaadeeyaan inay waxay rabaan ay sheegaan markuu nebiga caayay sala allahu calayhi wasalam ma ku nastay mise gacan ayaa gaartay faransiiska gacan way gaar kumay nasanin nabiga sal ly slam aflagaadadiisa kumay nasanin nin nabiga sal ly slam aflagaadeeyo oo nastana hor horba looma sheeginba horaanba lama sheegin raggii saxaabada ahaayee nabiga sal ly slam la noolaan waad ogtihiin ibn maslame iyo cabdullahi ibn unays iyo raggii edabta edabdarrada keen raggii edbiye ah madax ka guray ahaa waad ogsoontihin waad garanaysaan rag laidinka sheekayn rag ayagaa maahan waa raggii saxaabada ahaa intii ka dambaysayna ilaa yowmina haadaana nin kasta oo nabiga sal ly slam waa kii la dilahayay madaxaan laga tooganaya la dilahayay marka taasi nasniye waxa la yihahdo warkeed ma jirto oo idan waysan heli dooninba inay hadda heleen iska badaaye xataa dib baysan uba heli dooninba oo kuma nasanayaan gacan ma gaadhay haa gacan baa gaadhay gacan weliba waxaa gaadhay aan yarayn baa gaadhay oon mar iyo laba iyo saddex midna ahayn marka gacanta gaadhay ee nimankaa ku dhacdayna waa gacan la dhihi karo maanta meelaha ay ka dhacday waa waaba qaasirba waddamaha yacni fii cuqli daarihi markii laga hadlayo guryahooda ama waddamadooda dhexdooda markii laga hadlayo markii laga soo reebo labada daarood ee maraykanka markii laga soo reebo yacnaha dhacdada ugu fara badan meelaha reer galbeedka ay joogaan meelahay ka dhacaan ee wax lagu laayo ee muslimiintu ay wax ku laayaan waxaa weeye waa faransiiska faransiiska buu ka yahay gacanta gaadhay marka nimankaa ku dhacday ee ayaga gaadhay haddii la yidhaahdo maxay tahay marka nimanku walaalayaa gacan way ku dhacday gacantaa gacanka kullen ku dhacday insha allahu tacala ayaan rajaynay ilahi subxaana wa tacala sidaan ka rajaynayno gacanna way ku dhacday nimanku gacanta ku dhacday jaradii nijaas tahayd ee xaaraan tahayd nabi sal slam cayn jirtay ee jaaral hibdol dhihi jiray tii ku dhacday baa la ogsoon yahay oo ilaa iyo labiyo toban qofna lagu gowracay oo lagu dilay ilaa toddobiyo toban kaleento ay na lagu dhaawacay dadka qaar ay leeyihin labaatan baaba dhaawacu gaadhayay ay leeyihiin marka gacan nimanku way gaadhay insha allahu tacala mid middaa ka xoog badanna waan rajaynaya inay ku dhacdo insha allahu tacaala ilaa haddana way ku socotaa oo maanta xataa waad maqlayseen magaalada niis inay ay ka socoteen weerar ka socday oo mindi niman hogaasan oo saddex qof ku dilay shalay misdaraad mid kalenta ayadana ka dhacay isagoo fulinaya weerar inkastoo wax badan uusan gaadhsiinin la qabtay marka insha allahu tacala kuwa ka badan waan rajaynaya in ilahi subxana wa taala inay arrinta ayada ah in ilahi subxaana wa tacaala uu noo rumeeyan waan rajaynayna biidn illahi tacaala faransiiska aflagaadaynta nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku raadinayaa sumcad ma ku helay sumcaddii uu ku raadinayey faransiiska abdulaadin sal slam uu aflagaadaynayo wax sumcada oo uu ku heli doono ama uu ku helay ilaa hadda ma jirto wax sumcada haba yaraatee uu ku heli doono ama uu ku helayba ma ay jirto yacni keliya kuwan gaaladaa markii naar gaadho ayay soo ordaan way u imaadaan garabkiinaan nahay naxnu ajaaru hibdo waa kaylahayn iswaalahayaan meelaha gablihayna waa nooga bixin kadib weerarka wuxuu ku dhacaya waa ayaga la leenhayo waxa la beegsanaya waa ayaga waxa la godoonaya waa ayaga marka sumcada ku helan iska badaaya dhulka ku galeen nabi sal slam qof cayna sumcad maba helaba weligiiba aflagaadinta nabi sal alayhi wasalam haddii loo imaado ay nimankaas ii sheegay ay aflagaadaynayaan wax sumcada haba yaraate oo ay ku heleen oo maanta la sheegi karo ma jirto waa mutafaq taas qof nabi maxamed sal ly slam caayay ama wax ka sheegay ama islaan ha u nisba sheegto ama keliga ha noqdo sumcada lamaba jiraba dee bal ee inuu asagu gudaha intuu galo uu la raadsado oo la dilo oo habeenka uu seexan waayo oo hurdada uu ka soo saso oo waardeey raadsado oo adduunku ku yaraado taasaa macruuf oo la yaqaanaa insha allahu tacala faransiiskana wuu bilaabay horaan horna uu ugu jiro jaar hibdo laga soo bilaabay ilaa hadda labada kun shan shan iyo tobankii ilaa hadda waxaan umanayaa shan sano miya mise lix sana taqriban baa hadda laga soo ka soo wareegtee wakaasoo way way dhiiran waayeen intaa way cabsanayeen ugu dambayn maxaa saameynahayay aflagaadada iyo weeraradanba ku yeesheen faransiiska hadday ahaan lahayd mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed intuba haddii loo soo dhaadhaco xagga dhaqaalaha iyo xagga siyaasadda labaduba labaduba ta'hiir bay ku rabeen waxaa labaduba kasii daran xagga amniga xagga dhaqaalaha ta'hiir bay ku yeesheen oo ta'hiirka ay ku yeesheen waxaa weeyaan qodobka koobaad ay ku yeesheen horta wixii uu faransiiskii lahaa horaan cidna ma bartilmaameedsanaynin ganacsiga adduunka in la kala wareejisto unbuu ka mid ahaa shan iyo kuwaalidkiisa lagu gadanayay laakiin maanta hadduu hadduu boqolkiiba boqol kuwaalidkiisu yahay wuxuu noqday oo uu noqonayaa shaygu faransiiska uu leeyahay ama faransiis uu soo saara lagu arko in la go'doomiyo inaan la gadanin taana waxay kalifaysaa marka haddii aan taa la gadan oo taa aysan dhicin inay shirkadahoodii kacaan haddii ganacsigii meel loo suuqgeeya la waayo oo meel loo gatan la waayo oo dad gatan la waayo haddee ma shaqaynayso shirkaddu waxay ku shaqaysaa ama dhaqaaluhu kusoo baxa uu ku soo galaa in la helo ii sheegay dad wixii iibsadaa haddii shirkadii ay kacaanna waxaa baaba'ahaya canshuurtii iyo dhaqaalihii ka soo gelahaya faransi ka soo gelahaya ayaa baaba'ahaya kaasaa khadka ka baxahaya taasa marka waxay keenaysaa in ayaga dhaqaal ahaan inuu u saameeyo oo meel uu u soo saaro ayaa iyadana keenaysa dayib marka dhaqaalaha haddii shirkadihii kacaan oo shirkadii ay khadka ka baxaan waxaa meesha ka baxaya dhaqaalihii ka soo gelahayay marka maalan toban shirkadood oo faransiiskuna wax soo saaraysay oo tu baabuur soo saaraysay oo mid soo saaraysay maxaadhic cunto soo saaraysay oo mid kale soo saaraysay qaab dhisma soo saaraysay oo mid kale electronic soo saaraysay maalan marka intaasoo shirkada intii waxoodi la fiiriyo taarget laga dhigto oo la gadan waayo oo suuq ku baaraan oo ganacsata aadoo ka soo qaadata la waayo waxaa dhulka tegaya dhaqaalihii uu faransiisku lahaa dhulku tegayaa insha allahu tacala waana ilahi subxana wa tacaala inuu ilaahay uu dhulka geliyo ayaan ilahi subxana wa tacaala ka baryaynaa oo dhulka galaan waxaa soo hadhay saamaynta siyaasadeed saamaynta siyaasadeed uu ku yeeshay waxay ta uu ku yeelanaya waxay tahay ama horaan buu ugu yeeshay waa waddan cambaaraysan yacni ayaga agtooda markay gaalada isku imaadaan oo gacan intay gaadha isku imaadaan oo tacsiyin hayaan ha dhehen garabkaadaan ahay laakiin taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shataa dalika biannahum qowmun laa yafqahuun ilahi subxana wa tacala wakiilahaa qoladu qolo waa qoom ilaahi subxaana wa tacala isku diray oo qalbigooda isku dhuftay weeyaano markay ka dhaqaaqaan ayaga gaalada laftooda waxay leeyihin siyaasad ma ilaha faransiiska wax siyaasada oo leeyihin ma jirto waayo islaam bay isku taabteen ma islaam baa la isku taabtaa maxaa ayaga u geeyey afaaraha maxaa geliyey shaqahooda may qabsadaan horumarkooda may ka shaqeeyaan amnigooda may ka shaqeeyaan halkaasay ka wada ayay ka wada hadlahayaan ka wada xamanayaan marka ay iyaga la joogaanna afkay u macaanaynhayaan waidaa laquu aladiina aamanuu qaaluu aamanaa waidaa khaluu ilaa shaadiinhum qaaluu innaa macakum inamaa naxnu mustahzi-uun weye halkaasay ka baxahayaan marka siyaasiyanna way u burburayaan dhaqaale iqtisaadiyan oo dhaqaalahan way u burburayaan waxaa intaas sii dheer oo kaleento oo ayadana mar labadoo sii dheer midda ayada ah inay xagga amnigiina ay u baaba'ahayaan oo maanta faransiisku meel kasta uu joogo wuxuu digtoona u jiraa talowyay ku dhici doontaa maxaabaddaa kugu dhacaysa matoorida kugu dhacaysa goormee lagu gelhayaa goormeyaa ku geli doona xagee la weerari doonaa imise qof baa dhiman doonta yacni khalkhal iyo qoobgerid ayaa ayagana ilaahay ku abuuray subxaana wa tacaala taana waxaa keenaysa qof nebi maxamed salla alayhi wasalam agtiisa ka baxay inuu dhulgariiro oo inkaari ku dhacdo waa mid la yaqaano oo weligeedba sunnada ilahi subxaana wa tacala aan ku soo baranay ee taarikhda musalsalka muslimiintu ay lahaayeen ka soo socota weeyaan jazakum allah khayr wbaark allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin aan ku eegayno masjid uu dhismihiisu ku baxay qarash badan oo laga furay deegaan ka tirsan gobolka gado اليوم عيد في المساجد بعدما كنا لرب الكون حزنا نبتهل من بعد صلوا في البيوت ووقعها اليوم حي على الصلاة فحيها قرت عيون المسلمين ببيته masaajidda ayaa ahmiyad iyo mansilad weyn ku dhex leh islaamka iyo bulshada muslimka ah sidaas darteed allah subxaanahu wa tacaala wuxuu meelo badan oo qur-aanka kariimka ah ku nuuriyey masaajidda iyo booska ay islaamka ku leeyihiin iyo abaalmarinta weyn ay helayaan dadka ku mashquulsan camiridooda allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa kariimka ah ku yidhi إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
sidoo kale allah wuxuu yidhi في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار
xadiiduu warinayo abuu hurayra radiallaahu canhu wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku yidhi goobaha alla agtiisa loogu jecel yahay waa masaajida goobaha allaah agtiisa loogu nacab yahayna waa suuqyada sidaas darteed waxaan ka qayb galay munaasabad ballaaran oo si heer sare ah loo soo agaasimay taas oo daahfur u ahayd masjid in muddo ah dhismihiisu ka socday deegaanka ilbeeta ee wilaayada islaamiga ee gado masjidka ayaa waxaa ku baxay qarash badan kaasoo ay iska soo aruuriyeen dadka deegaanka iyo qaar ka mid ah dadka ku nool dalka dibaddiisa dadka ku dhaqan deegaanka ilbeeta iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxay masjidka ugu deeqeen afar boqol oo neef oo geel ah salaadii ugu horraysay ee lagu tukado waxay ahayd salaada jimcaha waxaana masjidka soo buuxdhaafiyey jamaaco badan وتوجم عن خاشعين وكلهم يرجون فيض نواله هنيا أمل sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid ahaa culimmadii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa halkaasi ka jeediyey kelimad muhiim ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال عز من قائل حكيما في كتابه العزيز وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الله سبحانه وتعالى waxaan uga shukrinaynaa masaajidka ilbeerte dadaalka badan lagu bixiyey alle subxaanah wa tacaala inuu noo fududeeyey dhismihiisii maantana ay tahay maalin jimco ah jimcadii ugu horraysayna lagu tukaday allah baa mahadsan subxaanahu wa tacaala alxamdu lilaahi aladii binicmatihi tatimu saalixaat saalixaadka marka la bilaabo shay khayra markii la bilaabo allah haddii uuna dhammaystirmin ma dhammaystirmaayo allihii noo dhammaystiray oo masaajidkan sidan waasic oo ah ee u qabow allihii noo dhammaystiray allahaasaan u shukrinaynaa alle subxaanah wa tacaala waxa uu amray masaajidda in la dhiso oo la camiro oo alle lagu caabudo dhulka allena meesha ugu khayr badan waa masaajidda wey alle wuxuu leeyahay innamaa yacmuru masaajid allaahi man aamana billaahi walyowmi alaakhir masaajidda alle waxaa camiraaya dadka allahna rumeeyey aakhirana rumaysan wa min tacmiiri lmasaajidi binaa'uha waxaa ka mida masaajidda in la camiro in la dhiso masaajidda muslimiinta marka waxaa laga rabaa maqaasidda masaajidda loo dhisay saddex arrimood baa ugu waaweyn arrinka koowaad alle keligii in lagu caabudo subxaanahu wa tacaala arrinka labaadna in diinka lagu barto oo masjidku uu noqdo meeshii shareecada iyo tawxiidka iyo sunnada lagu baranayay inuu noqdo arrinka saddexaadna muslimiinta kulankooda meel ay kelmadooda ku urursan tahay inuu noqdo nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam xadiidu cuhmaan ibni cafaan man banaa lilaahi baytan bana allaahu lahu baytan fi ljanna qofka allaah guri u dhisa allah wuxuu nooga baahan yahay ma leh laakiin annagu wuxuu nagu karaameeyey inaan masaajid dhisno si uu jannada guri noogu dhiso qofkii alle guri u dhisa oo masaajid dhisa allah wuxuu u dhisayaa guri jannaad masaajidda dhismaheeda marka in kaalin weyn laga qaato ay muslimiintu masaajidda dhisaan oo la camiro cibaado allah lagu camiro allahna waxaan weydiisanaynaa masaajidkan inuu ka dhiga masaajid barakaysan muslimiinta diinta ay ku bartaan kelmadda muslimiinta ay ku ijmaacdo allah baan weydiisanaynaa hada wallahu subxaanahu wa tacala aclam إن المساجد واحة الإيمان لا للمفاسد أيها الإنسان
intaasi kadib guddigii ku howlanaa dhismaha masjidka alnuur ee deegaanka ilbeete ayaa ka warbixiyey muddadii lagu dhisay masjidka iyo arrimo kale masaajidkan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa dhisay ee, walaalkii noo dhisay masaajidkan ilaah baa noo dhisay walaalkii injineerka ahaa markuu noo imaaday muddo badan buu noo sheegay ilaa dhowr sano noo sheegay wuxuu yidhi masaajidkan ilaa saddex sano ma dhammaanayo wuu yidhi saddex sano wuu soconayaa dhaqaalihiisii iyo macal dhismihiisii kama dhammaanayaan buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo bilaabay masaajidkan bishii toddobaad oo labaatan ah hijiriga kun afar boqol afartan iyo kow hijiriga buu noo bilaabay bishii toddobaad oo labaatan ah kun afar boqol afartan iyo kow ayuu noo bilaabay dhismihiisa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo qadaray maanta inuu soo dhammaado waxaan u malaynayaa wax yaraa ee u dhaxeeya bishii toddobaad ilaa maanta bishii waxaan maraynaa bishii labaad ayaan maraynaa wax yar baa u dhexeeya injineerka wuxuu noo sheegay ilaa saddex sana u soconaya uu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qadaray inuu ka soo dhammeeyo wax ka yar toddoba bilood wax ka yar uu soo dhammeeyo oo ilaahay subxaana wa tacaala ayuu noo qadaray mahaddaasna ilaahay subxaana wa tacaala ayaa iskale ilaahay subxaana wa tacala ayaan ku mahadinaynaa dhaqaalo badan baa ku baxay boqol toddobaatan iyo lix kun ayaa ku baxday masaajidkan marka ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan dhaqaalahaas looma malaynayn inaan deeganka laga bixin doono looma malaynayn waxaa ugu badan dhaqaalahaas oo lagu bixiyey geel baa lagu bixiyey ariguu ku yaryahay dhulguu ku yaryahay looda way ku yar tahay lacagtu way ku yar tahay dhaqaalaha ugu badan maanta masaajidka lagu dhisay waa xoolaha geela ilaahay waxaan ugu rajaynaa ummaddaas oo geelaad bixisay iyo kuwii ariga bixiyey iyaga kuwa lacagta bixiyey afar boqoloo neefoo geela masaajidkaan la geli ilahi waxaan ugu rajaynaa inuu ilahi subxana wada geeli u barkeeyo in ilahi subxana geeli u barkeeyo in ilahi subxana geeli u barkeeyo in ilahi cimtooda u barkeeyo marka lacagtaas baa ku baxday maanta masaajidkan waad ujeedaan manaaradihiis baa u dhiman derbigii lagu wareejin lahaa oo xoolaha looga celin lahaa baa u dhiman leerarkii waa ujeedaan waxaa ujeedaan maraaxadii waa ujeedaan ilaahi subxaana wa tacaala masaajidkan ilaah baan is ilah baan ugu mahadcelinaynaa toddoba kun baan ugu harsan waxaa lagu soo hagaajinayaa nambar furaha waa shan labaatan iyo toddoba soddon iyo siddeed toban iyo saddex nambarkaas insha allah ayaa lagu soo hagaajinayaa waa toddoba kun lacagan ugu harsan furaha waa shan labaatan iyo toddoba soddon iyo siddeed toban iyo saddex waxaa iska leh markaas guddiga masaajidka ayaa iska leh furaha waa shan labaatan iyo toddoba soddon iyo siddeed toban iyo saddex ugu dambayntii waxaa munaasabadda ka hadlay ugaaska beesha hubeer ee degta deegaanka ilbete ugaas ibraahim ugaas manuur maxamed bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun amaa bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh walaala ilaahay baa mahadsan allihii na waafiji makaankun khayrka badan oo ilaahay beejay ah nii waafiji amni iyo nabadgelyo mahadniinkooba kornayan nagaan tuma markaas kadib geedka ulumi meeli ku hadalli khayr allaha sii dadka muslimiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala oo reer ilbaata barnaamijka oo ilaahay isu waafiji oo ika guulaysadeen ilaahay baa mahadsan allena barnaamijkun ilaahayga idin suurtageliyey tuma markaas kadib khayrkun oo farac ka badan oo intuu muslimiin ah ku qeyb galeen geeka dada martankeena u nafti kigan may martankeena guddigii barnaamijkun ha qorsheey oo ha abaabul ilaahay isu waafaji oo arrantuun ilaahay is indiri markaas kadib an dhaqaaqeen yawna dhammaantan khayrku martankeena sababtoo may buu aha shay mijar ilaa dad hogaanga in lin hela marka insha allaahu guddigii dadaalkaas bi ilaahay baa siin tuugni insha allaahu masaajidkii gurigi ilaahiya dhisteen oo ilbaatan ka qiimo badan walaa haddii ilbaata kayaale shaykan ka qiimo badan may dareemay in gurigi ilaahay is eegeeg kuwa horna laku yaabay in guriyaal kale oo xaafado yaala calaabada yaalan ee quraxda iyo nidaamkii lahaayeen iyo masaajidka haddiinan isfiiri in guriyaalkaas iyo hege adduunyo hoblinfiiri qiimi lahaayeen geekana mayba dareemane wala ilbeeta yaala shaykanka qiimo badan in gurigi ilaahay is eeg unka qaalisan dadka walaalaha qarashka haddii ii sheegadaayeen isan dheegani qarash oo maybuah geeka wal bani'aadan ah hadduu usa aruurii kor ama kooba kormee arrantiyeeda ilaahay gurisheela ka dhasaay ilaahay aan sulumi usii aruuriy uma markaas kadib dadkun walaalaha sabab unkuweele marka insha allahu dadkii juhdiga ay dadaalka biyi oo hamiin imaalan dantiyoo lahaayeen dhaafeen oo cibaadadii masaajidka salaadiho iyo kitukudi jareen ilaahay masaajidkay kale in iyo horumariyaan unkutabe iyo horta mayba lenaa wajazaaka allaahu khayr ilaahay hasiin barakaay khayrka iyo namcada isan ummadana ka farxsantaa waana siinka daydoo hayta ilaahay baa mahadsan ilaahay hasiin waafaji marka insha allaahu khayrkun iyo namcada badan magal iblaan walay oo nimcadun khayrka badan oo een shaqooyinka ku geysidiin ilaahay baan kama hadnaqaana ilaahay een hasiin kordh yeelana geeli lanki moores nafku biin ilaahay hasiin bad yeelana bulshada deegaanka reer baatan insha Allah ilaahay bas in baryaana khayrka badan oo safudud isan ku qayb qaadateen warkiin insha Allah inta ka koobo assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh بعدما كنا لرب الكون حزنا نبتهل من بعد صلوا في البيوت ووقعها اليوم حي على الصلاة فحيها قرت عيون المسلمين ببيته هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan isla soo gaarnay idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaa diyaarisay barnaamij gaar ah oo ay ku eegayso muhiimadda adkaarta iyo faa'iidada ay u leedahay nolosheenna xalay waxaad dhegaysateen xalqada koowaad qaybta koowaad ee barnaamijka caawana waxaan idiin haynaa xalqada labaad oo ah tan ugu dambaysa qaybta koowaad ee barnaamijka waxaa noo soo jeedinaya haashim cabdinaasir dikriga allah waxaa ka mid ah kelimaadka subxaan allah walxamdulilaah iyo kelimada tawxiidka ee islaamnimada lagu soo galo waxaana kelimaadkaas oo lagu wardiyo mar walibana afka lagu hayo ay leedahay fadli iyo ajar aan la soo koobi karin sida ka sugan nebiga sala allahu calayhi wasalem xadiis kale wuxuu leeyahy nabigu calayhi asalaatu wasalaam lian aquula subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar axabu ilaya mima dalacta calayhi shamsu afartaas kelimo inaan ku celceliyo oo aan maanta boqol jeer iyo ka badan idhaahdo yaa la iga kalgacayl badan yahay ma arkaysaa qoraxdu waxay u sabacaan shanta qaaradood iyo waxa saaran waxaan ka jeclahay alfaadaas inaan celceliyo marka dikriga ilaahay wax laga gaari karo qiimihiisu ma aha iyo ajarkiisu تبحث عن رزق تبحث عن مغفرة تبحث عن هداية جبت لكم الحل لكن مو من خالد شارع من النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على الحديث جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله علمني في الإسلام خيرا قال النبي عليه الصلاة والسلام قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم مضى الأعرابي ثم توقف فقال النبي عليه الصلاة والسلام تفكر البائس تفكر البائس ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه لله فماذا لي أنا فماذا لي أنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أعرابي إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت ثم قلت بعدهن اللهم اهدني قال الله قد فعلت اللهم اغفر لي قال الله قد فعلت اللهم ارزقني قال الله قد فعلت ثم صرهن الأعرابي سبعا ثم مضى dikriga allah wuxuu xitaa kaalmo iyo garab inoogu noqonayaa howlahaada adag iyo mashquulka waxaana qofku haddii oo allah xuso joogteeyana arrinkaas uu ka dareemi doonaa howl maalmeedkiisa caadiga ah rasuulka sala allahu calayhi wasalem ayaa maalin waxaa u yimid gabadhiisa faaduma oo ka codsanaysa in qaadimad laga siiyo baytulmaalka muslimiinta wuxuuna nabigu sala allahu calayhi wasalem gabadhiisa ku tawjiihiyey arrin ay kaga kaaftoomayso adeegaha ay raadinayso لما اشتكت فاطمة الزهراء من مشاغل البيت كما اللي فاطمة وحوت من النبي النبي الله سيب هاش الرحلة وتميسي باب قعيمها مرحي قرية كشغين سيب مارت وتميسي دي وحي لعوني لقودني يبضرك يوحس أيا قعيمها قبدا مرحي وآد ما ركتي يبارت قلبي مركاسي النبي ويمادين يدي كذا علي وطلبت هي وزوجها علي رضي الله عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما من بيت المال المسلمين نبي الله ضدك أضونت قال له سوق بسيط بيت المال كان قفنا أديك أن لقسي بيكو إلهدين قال لهما صلى الله عليه وسلم حكيلي ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني ميانا إذن برين وحكا خير بدن واحد يوديستين ومحا يوديستين أديك أي يوديستين خادم إذا أخذتما مضجعكما وحتى بينك الساحتان وقوش أتكتان تكبرا أربعا وثلاثين أفر إيه صدن قور الله أكبر الله أكبر لها أذكرت النوم تكملتها سوما وتسبحا ثلاثا وثلاثين سدح صدن قور روحتنا سبحان الله سبحان الله وتحمدا ثلاثا وثلاثين سدح صدن الحمد لله الحمد لله والعليا fahuwa khayrun lakuma min khaadimin taasaa nin idiin adeega awood iyo nashaad buu ilahna siinaya firfircooni xadiiskuna muttafaqu caleyh weeye وكن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بأن لا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
allah casa wajalla wuxuu noogu madna sheegtay inuu noo soo diray rasuul ay ku adag tahay waxaana dhibaya sidoo kalena dadaal walba ku bixinaya wixiina farxad gelinaya waxaana culammada muslimiintu ay isku waafaqsan yihiin inaysan jirin wax kayr ah oo uu rasuulku salallaahu calayhi wasalamna amrin sidoo kalena aanay jirin wax shar ah ousan rasuulku salallaahu calayhi wasalam nooga digin sidaas darteed dardaaranka ugu adag uguna sugan ee rasuulku salallaahu calayhi wasalam nooga tegay waxaa ka mid ah inaan mar waliba afka ku hayno xuska allah casa wajalla taas oo macnaheedu yahay inaan ka dheeraanno qafladda nebigu wuxuu arrin aada ugu booriyey saxaabadiisa inay badsadaan dikriga ilaahay waxaa weydiiyey nin caraabiya baa nebiga u yimi markaasu wuxuu leeyahay yaa rasuulallah ina sharaa'ica alislaami qad kasurat calaya famurnii biamrin atashabbathu bih nebi allow waxyaalihi laysfaraya iyo awaamirta way igu badatay bal shay aan ku dhego oo aan ka qabsado awaamirtaa ilaahay maaragta eed faraysid ii sheeg nebigu muxuu ugu jawaabay faqaala sala allahu alay wasalam laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illah carabkaagu iyo dikriga ka suulin buu ku yidhi jawaabtaasuu siiyey sababtuna waxay tahay mar waliba uu qalbiga ku balto qafladda ama mooganaanta xuska allaah waxaa ku badanaysa engegnaanta ama qalbi qalalka mar haddii uu qofku allaah xusayo waxaa qalbiga ka dhalaalaysa engegnaanta sidaba naxaasta loogu dhalaalayo dabka lagumana dhalaalin qalbi engegnaanta wax la mid ah xuska allaah casa wajalla sidaas waxaa yidhi al-imaam moxamed binu abibakar oo caan ku ah ibnuqayim al jawsi ugu yaraan boqol faa'iido iyo wax ka badan oo uu leeyahay xuska allaah ayuu ibnuqayim ku soo guuriyaa kitaabkiisa alwaabilu sayib sidaas darteed waxaa nafteenna iyo tiinaba ku waaninaynaa inay ka faa'iidaystaan kitaabkaas iyadoo ay culammada muslimiinta la gudboon tahay in ay kitaabkaas ku sharxaan luuqadda soomaaliga
ناقة وعظ كالأسوار تحفظ إن فيها استمسكت وهي عبارات الأذكار
waxyaabaha ugu badan ee laga helo xuska allaah waxaa ka mid ah inuu kugu sugo waddada toosan ee xaqa ah iyadoo aynu ognahay baahida dadka muslimiinta u qabaan sugnaanta maadaama ay badatay gaalnimada ilxaadka iyo dadka ka baxaya diinta islaamka sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan ayaa risaalada uu duubay ee waaxaatun jihaadiya wuxuu xalaqaad ka mid a kaga hadlay asbaabaha sugnaanta waxaana ka mid ah dikriga allah casa wajalla waa inuu qofku har iyo habeen xuska alle afka ku hayo carabkiisuu mar waliba dikriga alle ku qoyan yahay siduu nabigu kula dardaarmay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ninkii caraabiga ahaa oo intuu u yimid weydiiyey oo yidhi sharaa'ic islaamku waa igu badatay waxaad ii sheegtaa shay aan ku dhego markaasuu rasuulku ugu jawaabay salawaatu rabbi wasalaamu calayh laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illah alle subxaanahu wa tacaalana qur-aankiisi wuxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuru allaha kaiiran lacalakum tuflixuun alle wuxuu aayaddan ku sheegay waxyaabaha keena guusha iyo sugnaanshaha inay ka mid tahay xuska alle oo la badsado fiiro gaarana waxaa mudan alla muusan odhan oo keliya alle xusa laakiin wuxuu yidhi wadkuru llaaha kaiiran lacalakum tuflixuun in badan alle xusa haddaad rabtaan inaad liibaantaan marka xuska alle waa in la badsado mar walibana aad isku carbiso inaad adkaarta iyo wardiga afka ku hayso sababtoo ah dikrigu waa qalbiga quudkiisa siduu nabigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu yidhi mathalu aladii yadkuru rabbah والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت بؤسة تهاونوا بفراش نومك بعد حين حتى الحنين بأجره إياك أن تدع الحنين فلربما صدق البكاء وربما سبق الأنين وسل الشهادة دائما والزم دعاء dikriga iyo xuska allah wuxuu qalbiga uga dhigan yahay sida malaayigu biyaha ugu baahan yahay sida u noqonaya xaalka malaayigu haddii uu ka dhex baxo biyaha waa hadal qayim ah oo uu yidhi sheikhul islaam ibnu teymiya fagaaraha la wada taagan yahay ee maalinta qiyaamaha qoraxdana aadka loo soo dhoweeyo dadkuna lagu kala fadilayo iimaanka iyo taqwada ayuu dikriga allah ka mid yahay waxyaabaha qofka uu horseedaya inuu harka allah ka galo maalinkaas ayna jirin wax har ah harka allah mooye man yadkuru llaha qofkii ilaahay xusa khaaliyan isagoo keliga gooni jooga cidna istusayna bannaan isagoo cidla jooga habeenii maalin kasta ha noqotee wuxuu ka mid noqonayaa min asabcati aladiina yudiluhum allahu yowma laa dilla ilaa diluhu maalinta qiyaama dadka hooska ilaahay hadhaysanaya ee dhibta jirta iyo carasaat yowma alqiyaama dhibta ka dhacaysa iyo iyo dadka caraqa iyo dhididka qof kasta xataa dadka qaar maashaynaya dadka iyaga toddobada ah waxaa ka mid ah warajulun dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaahu nin isagoo keligii ah ilaahay xusay markaa indhihiisu ay ilmo ay burqadeen ilahay dartii u ooyey marka dikriga ilaahay wax maaragtay waxa fawaaidda ku jirta waxaan koobi karna maaha وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد haddaba dikrigaas ay culammadu sida aan uga hadleen fadligiisana ay bannaanka soo dhigeen waxaa nasiib darro nafteenna ku ah in uu nagu yar yahay amaba aan ka dheeraanno allahna wuxuu goodis adag u jeediyey dadka ka jeesta oo ka dheeraada xuskiisa sheekh cabdiraxmaan firin oo ka mid a culammada diinta islaamka ayaa ka hadlaya dhibaatada ay leedahay xuska allaah oo laga jeesto adkaartana la laasimi waayo dadka dikriga ilaahay ka jeesta ama diinka ilaahay ka jeesta oo ilaahay subxaana wa tacaala aan diinkiis ku canfalin goydi adugba ku soo arooray adkaarta marka wuu ciidka ratimaya waxa weeye ugu dhib yar oo fahmi kartaan in ruux hadduu adkaarta waxaa loogu talagalay ruuxa inay badbaadiso diinkiisa iyo naftiisa iyo jaskiisa hadduu marka ka tago adkaartuu ka tago ousan akhrinin dee musiibadiibaa ku dhacaysa diinteennu waxay ogsoontihiin labay ka dhisan tahay siyaduba jalbu lmasaalix wa darbulfasid weeye wax kasta ay diinku nafartay waa jalbulmasaalix weeye wax masaalixa ayaa inoogu sugan wax kastoo diinkeennu naga reebtayna macnaa waxaa wey waa darbulfasid xumaan iyo dhibba inoo keeni lahaayeen marka adkaartoo laga tago waxaa imaanaysa wixii loogu talagalay ruuxa inuu waayo
guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo qodobo kala duwan aad ku dhagaysateen tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
السامي هو السامي